waxaan idhahaa daawad soobano cali waxaan jiraa gogayga siddeetan iyo afar inan been sheega ma aha waxaan rabaa hay-adda baytulmaal saaid ay noo saaciidaysaa laba waxay noo bilowday ceel ay noo qoday lacag malaha waxay ku ceshay booshay abaarii noo keentay lacag malaha waa cunnay eryay noo keentay haddana waa qalannay lacag ma laha haddana maanta waxaan joognaa isbitaal lacag ma laha kom iyo koo ay mahadsan tahay waxaana weli soo indhaha nagala qalay lacag ma laha haddana wacay noo kala dheheen waxaa u jeednaa marka hore waxaa waye garwadaan dheheen waxaa waye baytulmaal waa u mahad celinaynaa shan sano ishaa soo xumaanaysa bilow cabdille cumar waxaan ku imaad aisa f afkeeda jiitaan fadhiya indhahan ka xanuunsanaayo waana daawada waa liisay waa samaaday ishaan aan haba ugu jeedin mahadlah waa lii daaweeyey waa lii qalay waa lii daaweey isha waa ii samaatay alxamdulilah ummaddii dadkii daawadan iyo daktarkan keenay haa baytulmaal ah mahad leh mahad weynaan u celinaynaa inaas ilaahay barakee mahadaan u celinaynaa cumar aadan xasan aa la yidhaaha waxaan ka imaaday qajaaja meesha la yidhaha qajaaja wan waxaan ka imaaday hay-adda kol walbaa maaqsan tahay wax walbaa la siisay baytulmaal wax walbaa la siisay si fiican ay noo ay noo maalgelisaa waa mahadsan tahay waa mahadsan tahay waxaa liisi waa lee qalay indhaa abarka ahay haddana waa fiicnaaday waa samaaday maqaansan adiga saddex sanaan nahay inyar inyar ay usoo socota haddaan iyadoo abar bisi aa lee qalay si fiicanaan daremaa waxba ma qabo fay ayay dheheen maalinka hore waaba saanaan balahay waxbaba arki mahayno haddana fag ayay dheheen ويا أحمد بيبان لفعلي هنا عندها اللي قرا اللي حبنا عيسى عندها اللي قرا تدرس عن جرنا وريرا الحمد لله شوف بيت مالا كل شكر لنا ايش واي سمعت واي فعنات وكو جدا هذا واكو ارك تهرا هذا شابه كلام بكتر الحمد لله شكر لله ومدنا سانية شيء أنكو شكرنينا ونبي ما إنتان ومرتين magacaydu waxaa la dhahaa xasan xuseen waxaan ka imaaday toonkan ujeeraan ku dhex noolahay toonka bacdiis waxaan ka imaaday meel dowlada oo tawxiid liira aan ku dhex noolahay waxaan u imaadan maqlay hay-ad liiraha baytamaal aa imaaday oo indhaha dad saaciidaynaysa tiiideedan u imaaday indhaha waa ligi saacideeyey ilaahay aan ku shukrina alxamdulilaah baytamaal ilaahay aan u mahad celinaa inaas ilaahay kor ka dhigo inaas ilaahay ilaah gaarsiiy dadka dambena saacidaysa allaha ka dhigo insha allaahu waan u dacaynayaa yiraa bishaara biikey aan ku magac dheerahay waxaan joogaa wajeer waa beri aan ka imaaday waxaa waaye ilmahan iskaga xamaalani jiray maqaayadan aan qoraxay ku leeyahay marka saan u joogaa markii leeyahay aragtida waaye inyar inyaray ii soo gaabatay markii dambe ilaa aan tan wax yar aan ka arka tanna ayba dhiimka bise ay noqoto marka hore waan qoofsanaay hadda ilaahay ama had iskale horta mar koowaad ii mar labaad ii mar saddexaad ilaahay ama had iskale meeda labayso hay-adda baytulmaal ama had iskale haddana mahadaan u celinaya hadda farxaday lama soo koobi kara alxamdulilah shukri cumar moxamed buule hay-adda baytulmaal ka socda oo field manager ka ah east africa maanta waxaan joognaa istaalka oo general hospital oo wajeer oo hay-adda baytulmaal ku hagaajinayso icam oo loogu talagelay dadka masaakiinta ah oon aan awoodin inay ay saajiriga lacagtiisa la baxaan ama ay awoodin inay ay safar galaan oo indhaha ay lacagtooda kala baxaan oo qalitaanka annagoo dadka u keennay gargaarkoodii oon kala soo dhowaannay oon indhaha u qalahayna laba boqol oo qof iyo wixii ku darsamay insha allah oo afar maalin soconayso waxaa kaloon u mahad celinaynaa istaalka oo hay-adda countiga wajeer county referral hospital oo ayakana gargaarkooda dhinac ka qaateen oona soo dhoweeyeen oon isticmaalahayna meeshooda annaka hay-adana aan keennay wixii consumables kulli ama alaabihii oo qalitaanka loogu tirigelay daawoodhinkii kiyooyihii ay xirin lahaayeen dadkii oo duqowdii oo indhaha laga qalay meeshaan maanta waxaa ka faa'iidahaya dad badan oy ka mid yihiin studenta maanta indhaha oo for the last maybe five years hata aan waxba arkin oy maanta indhahood u soo noqdeen annaka farxad ay noo tahay inaan dadka aan la qayb qaadanno maasha allah hay-adda baytulmaal oo zaa'id uga qayb qaadatay iyo istaalka kibuli muslim hospital oo awa batna ah oo ka qayb qaateen ay icamkan ay suurad gasho insha allah muddo istaallo badan ah hadda waxyaalo badan aan indhaha dadku usoo qalnay oo ay ka mid tahay hadda ugu dambaysa laba usbuuc aan soo dhaafnay nigeria aan ku hagaajinay 300 cases oo dadka indhaha u qalnay bil ka hore uganda aan ku hagaajinay kambala 200 cases oo ayagsas camal leh ivory coast hadda wiik soo socon ku hagaajin doonaa insha allah annagoo ka qayb qaadanayna dadka baahidooda insha allah wajeer aan rabnaa inaan si fiican aan dadka aan u caawino oo icam badan aan ku qaban doono insha allah oo icam kali ay aheen insha allah ent aan qaban doono gayno aan qaban doono oo dadka gargaarkooda aan la qaban doono insha allah waan dadaalaynaa sidii dadkii dadkii waxaa la rabaa muslimiinta inay dadka walaalaha oo maanta oon oo dhibaysan oo kurbada haysa qofka wax qaban kara inuu dadka walaalaha wax la qabto